habeen wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha kusoo dhowaada warbixin ku saabsan cudurka dabaysha iyo saamaynta dadka barakacyaasha uu ku leeyahay oo uu magaalada muqdisho ka soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
cudurka dabaysha oo ah xanuun naafeeya bukaanka uu asiibo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey faraba-an ku hayay qaybo ka mida qoysaska barakacayaasha ay ku dhaqan magaalada muqdisho iyo daafaheeda waxaana jirta in dad waaweyn iyo caruur ka tirsan qoysaskaasi ay qaarkood u leedeen halka qaar kalena ay u naafoobeen haddaba inta aynan u gudagelin cudurka dabaysha iyo saameynta uu ku yeeshay dadka barakacayaasha ah bal aynu marka hore dib u milicsanno xilliga uu cudurku soo gaaray soomaaliya iyo noocyada kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunka dabaysha haddaan kuu sheego muqdisho ama soomaaliya cudurkan cudurkii maaragtay indigenouska ee cudurka soomaaliya ay lahayd wuxuu dhammaaday laba kun iyo labadii u dhammaaday maxamuud shire maxamed waa u qaybsanaha cudurka boolyada hay-adda w h o ee banaadir iyo gobollada dhexe laba kun iyo shantii waxaa noo yimid cudur nooga yimid nigeria oo tegey dad xujaayo tageen mako maka laga soo qaaday yemen oo soo maray mako ka tegay haddana malaysia u tegey yemenkii intuu noogu yimid laba kun iyo shantii waxaan helen outbreak cudur dilaac cudur dilaacay adiga boqol iyo siddeetan qofoodoo caruur ah ayuu ku dhacay waa la cirib tiray laba kun iyo toddobadii ayaa ugu dambaysay case hobya a ugu dambeeyey wuu dhammaaday lix sano kabacdi haddana waxaa ka dilaacay cudur kaloo asagan isla markii ah cudur aan kii soomaaliya ay lahayd ahayn oo nigeria ka yimid ayaa yimid laba kun iyo saddex iyo tobankii wuu yimid boqol iyo sagaashan iyo afar caruur soomaaliya oo curyaamiyey muqdisho wuxuu ku curyaamiyey toddobaatan iyo laba caruura inta kalena gobollada kale waa labadii kiisoo u dambeeyey hadda waxay ka dhaceen midna wuxuu ka dhacay tuulo ku taalo jariiban midna wuxuu ku dhacay tuulo ku taalaa hubyo marka labadaas kiisa ugu dambeeyaan soomaaliya maxamuud shire ayaa dhanka kale ka warbixiyey qaybaha bulshada ee uu cudurkani haleelo waxaana uu qeexay in siddeed boqol oo kun oo caruur u badan barakacayaal aanay helin tallaalkii loo baahnaa sababo la xiriira deegaanada ay ku nool yihiin oo la gaari waayey waxa waaye boolid waa cudur maaragtay oo ku dhaco qaybaha maskaxda iyo muruqyada waxaanu u dhammeey markii dambena wuxuu ku dhammaadaa in qofkii uu curyaamo wuxuuna asiibaa shanta sano carruurta ka yar marmarka qaarkoodna shan iyo toban sano iyo dad odayaalbata oo ku dhacayaa sida sida maaragtay la soo caddeeyey cudurkan waa cudur aad la isu qaadsiiyo sidaa og tahay cudurkan badi wuxuu calooshuu galaa caloosha caloosha markuu galana waa iska dabeecad inuu maaragtay uu saxaradii soo raacaa saxaradii dadkii marka meel cidla ku saxaroon caruur baa ku cayaaraysa caruurtaas waxay soo qaadayaan viruskii waa qadaynayaan ama biyay ku cabaayaan ama gacantii afka gashanayaan meeshaasuu wareegiisa ka bilaabanaya soomaaliya meelo badan oo ka mida in talaalka uu gaarin ugu yaraan siddeed boqoloo kunoo caruura inay maaragtay waayeen talaalkii sababtoo ah ayadoo meelihii ay ku noolaayeen la tegi waayey talaalkiina saas ay ku gafeen marka mar kastoo dhibaato ay dhacdo amba abaar dhacdo ama dagaalo dhacaan dadku waa isu guurguuraanoo marka waxa barakacyaal dhammaan barakacayaalkaas halista ay qabaan waxa waaye ma talaalno maaragtay ma qabaan wax ka badbaadiyo cudurka hadduu jiro dadka barakacayaasha ah ee cudurka dabaysha uu naafeeyey ayaa waxaa ka mid ah caasho cali oo haysata caruur agoon ah waxaana ay v o a uga warantay dhibaatada uu xanuunkani ku hayo iyada iyo xubno kale oo ka tirsan qoysaska barakacayaasha ay wada degan yihiin waxaan qabnaa cudurro badan oo ay ka mid tahay boolyada maantaan soo degnay ilaa wakhtigan wax nooga dhintay iyo wax hadda weli naafalla ah ayaan u badannahay dad badan ayaa nooga naafoowey anigaan xataa kula hadlaya dhinac dhan ayaa waxaan ka ahay baralis camal oo marmarka qaarkood aan salaadda xataa ka tukan waaya waxaa weeyaan laba gabdhood oo hadda midiba dhinac iga xigto midina qiblada iga xigto midina qorax ka soo baxa iga xigto waa laba qof oo waaweyn oo qofina tahay adigu shan iyo labaatan jir camal qofina qof da'a tahay labaduba naafay u yihiin weliba naagaha mid ka mida cudurku markii horetuu saameeyey uuray lahayd uurkii cunugii waa uga dhintay dabayshii daraaddeedu uga dhintay midda kalena waaba gabaraan weli la guursa oo naafad u naafowday dadka naafada oo cudurkaas qaba waxaa u adeega qofkii maalin walbaba fursad leh oo deriska ah midii caruurkeedu xoogaa soo kureedana isagay adeejisaa marka waxa weyaan waa dadan shaqaysan karin aa u badan aniga idinla hadlayo wallaahi inaana caagga biyaa soo qaadi karin ilmo yaryara agoonhan u diraa ilaahay ogya barakacayaasha magaalada muqdisho ee cudurka dabaysha la ildaran ayaa waxaa ka mid ah cabdi aadan oo ay afadiisu dhuliyee la noqotay xanuunka kadib markii lug iyo gacan ay ka naafowday sidoo kalena ay ku weyday ilmo ay dhashay xanuunada aan qabna aaday u badan yihiin booliya u daran ay waana asiibto dhib badana ka jira ilmaa naga laayay maaragtay hataa naagtayda aan qaba dhinaca weli hadda eber ay ka tahay cunugna waa gabar ayada dhashayna waa ka dhint ayada hataa biyo hataa saddex lama soo qaadi karte anaa u soo qaada markaan biyaha usoo dhaamiyaan haddana alaabta u waxeeyaan haddana shaqadiiaan aadaa bariiskaan la dagaalamayna inaan meelaha tallaalada aan aadin maka gaarna waxaan rabnaa inaan maaragtay tallaalkii xaafadda naloo keena dadna tallaalo na kormeero musqulihii iyo waa isku rafaadsannahay hataa biyihii musqushii kusoo daataa guryihiina soo galaa maaragtay guryihiin waa isu dhow yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool xerooyinka magaalada muqdisho ayaan intooda badan ku baraarugsanayn halista cudurka dabaysha sababa la xiriira iyagoo aan tegin goobaha tallaalka ee cudurka lagu dabiibo waxaana intaasi weheliya iyagoo qaarkood ay aragti qaldan ka haystaan dhibcaha tallaalka ee looga hortago cudurka dabaysha sida uu tilmaamayo maxamuud sheekh xasan oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka marka horeyse horta dadku waxay u baahan yihin wacyigelin sida la arki jiray hay-adahaas shaqada ku leh inay makarfoonna dhaadheer qaataan warbaahinta laga baahiyo tallaalka dadka horta in wuxuu yahay macnihiisa laga dhaadhiciyo ayay u baahan yihin marka hore dadku waa dad ree miyi ah miyi ka soo orday yacnii war xunna looga sheego xataa qaarkood waxaa la sheegay dhalmaduu kala fogeeya cudurro noocaasa ayay ka aaminsan yihiinba sidaa aawadeed ayaa keenaysa horta dadku inay halistaa ku dhacaan ilmihii ugu baaba'aan markaan hadda meelaha aan soo marnayna waxyaabahaan baqdinta ka qabna waxaa ka mid a cudurro halis ay ka dilaacaan oo ay ka mid yihiin booliyadu sidaa aawadeed haddaan hay-addii maareynta musiibooyinka waxaan soo jeedinaynaa in yacni dadka wacyigelinna loo sameeyo baraarujinna lagu sameeyo kadibna tallaalka ila dhexgeeyo la tallaala ayaan soo jeedinaynaa barakacayaasha horta sidood waxay halis ugu jiraan booliyada haddaanan wacyigelin loo sameyn ku filan lagana daaweyn halis bay ugu siman yihiin haddaba iyadoo ay muuqato cudurka halista ee dabeysha iyo saameynta uu ku hayo dadka barakacayaasha ah ayaa dhanka kale hay-adda w h o ay sheegtay in dhowaan magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka aan horay loo tegin ay ka bilaabi doonto tallaalka cudurka dabaysha waxaana ay waalidiinta aan ubadkooda horay u tallaalin ugu baaqeen inay caruurtooda uga faa'iideeyaan tallaalkaasi si ubadka looga badbaadiyo dhibaatada uu cudurku leeyahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegaystayaal haatanna hargeysa dhinaca kalena wariyaheenna magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa xanuunka dabaysha ka waraystay doctor cabdirasaaq maxamed xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed
doctor cabdirasaaq maxamed xasan waa dhakhtar ka mida dhakhaatiirta wax kusoo badaratay wadanka masar islamarkaana takhasus dheeraada ula xanuunada uurku jirka ama waxaa loo yaqaano internis waxau ka qayb qaadanaya barnaamijkeena aynu kaga hadlayno xanuunka dabaysha ama waxaa loo yaqaano bolia doctor iyadoo ugu horreyn baan kusoo dhaweynana kusoo dhawo baan ku lehnay barnaamijka aad baan ugu dhowahay barnaamijka waanad mahadsantahay way su-aasha ugu horeysa haddaan doctor ku weydiiyo markaynu boolio ama dabaysha ka hadlayno sideeba qofka u asiibtaa ama ay ugu soo gudubtaa xanuunkan dabayshu wuxuu u gudbaa nidaamka loo yaqaano marinka afka oo qofku haddii uu uu fayraskan hadiyo jeerba saxaradii oo sarhaysan uu ilmuhu gacantiisa ku taabto kadibna uu afkiisa taabto marinkii sidaasay ku gudbaysaa kadibna wuxuu usii gudbaa halka ay iska galaan habdhiska neefsiga iyo habdhiska dheefshiidka kadibna wuxuu sii maraa halkaa wuxuuna usii gudbaa habdhiska dheefshiidka sida midhcerada oo kale way waxaa tilmaantay inuu u gudbo islamarkaana uu gaadho halka habdhiska neefsashada iyo dheefshiidka iska galaan maxaa keenaya in halkaasi isugu yimaado oo jirka intii kale uu ka doorto halkaasi virus
viruskani wuxuu awood u leeyahay oo uu iska caabin karaa asidha ay soo sii dayso caloosha oo loo yaqaano hydrocloric acid wuxuuna ku noolaan karaa darajada udhexaysa saddex ilaa shan waa asidhada meelaha ugu xooga badan awoodda taasaa u sababtay inuu meesha ku noolaan karo markaynu dhinac kale ka hadlayna doctore viruska tusaale ahaan uu soo galay jidhkii ilmaha yar markuu soo galay kadib halkeebuu abbaaraya marka ugu horreysa hadduu halkaa kuba tarmayba uu halkaasi labadaa habdhis ay iska galaan amaba labadaa hanaan haddiiba uu halkaa ku tarmay halkeebuu abbaaraa amaba uu si toosa uu inta badan u dhibaataya u gaadhaa kadib marka uu ku tarmo midhecrada wuxuu raacayaa dhiigga viruskii markuu dhiigga viruska raaco wuxuu tagaa laba meelood habdhiska dareenwadka kow taasi oo uu sababayo in uu qallayl ku keeno qaybaha u qaabilsan dhaqaaqa nerfiska sidoo kale waxaa kaloo uu saameeyaa oo ta uguna daranna ay tahay xangulada taasi waa xanguladuna oo meelaha laga xukumo resbaratriga neefsiga oo kale laga xukumo wuxuuna keeni karaa inuu dhimasho keeno oo uu qofkii neefqabato intuu ku keeno haddii degdeg qofkii loo gaari waayo uu dhimasho keeno labadaa meelood weyaan labada ugu badan ee uu aadka u saameeyo waaye muruqyada oo kale suu saameeya bal markaynu eegno tusaale ahaan muruqii wuxuu u saameynayaa markuu dhiiggii soo maro ee uu soo gaadho nerf systemkii uu soo gaadho wuxuu saameynayaa uu infect uu saameyn ku yeelanayaa uu infect garaynayaa nerfiskii ama dareenwadkiibu ayuu saameynayaa kadib markuu dareenwadkii saameeyo dareenwadkuna wuxuu ka shaqaysiiyaa ama uu ka dhaqaajiyaa muruqyadii muruqyadiina halkaasay ku imanayaan markaa maxay qaleyl baa ku imanaya micnuhu maaha inuu viruskani uu saameynayo muruqyadii micnuhu waxa weyaan inuu viruskani saameynayo nerfiskii uu saameynayo kadibna nerfiskii markuu qaleyl ku keeno ay nerfiskii ka shaqaysiinaya muruqyada muruqyadiina ay sidaa ku helayaan maxay inay qaleyl noqdaan marka waaye een caadiyan markaynu ka hadlayno de imanka xanuunkan oo kale muddooyinka dambe waa wax bulshada kusoo badanaya islamarkaana hadalhayntiisa iyo saamaynta bulshada ku badanaya ay tahay mid aad u soo kordhaysa oo ay bulshada in badanna ka warhayaan maxaa calaamadaahee lagu garan karaya ilmihii marka uu xanuunkii layidhahdo u asiibay waxaan sinsan sibtamiska la yidhaahdo calaamadaha kuwa muuqda iyo kuwa qarsoonee inta badan dee lagu garan karaya xanuun kastaaba u leeyahay maxaa booliyada amaba dabaysha lagu garan karayaa ee calaamadaha dabaysha waxaa lagu gartaa calaamado gaar oo ay leedahay waxaana loo kala saaraa afar qaybood qayb astaamihii bannaanka uma soo baxayan intaanu astaamihii bannaanka usoo bixin ayuu xanuunkani jidhkii ka baxaya xanuunkana aslan jidhka wuxuu dibadda wuxuu ku faafinta ku keeni karaa toban ilaa afar iyo toban cisho muddada udhexaysa qaybta labaad waxaa la idhaha dabaysha dhicisowday af soomaali haddaynu u turjino isagoo astaamihii ay kasoo baxeen qofkii ayuu haddana xanuunkani jidhka ka baxaya astaamihuna waxaa ka mid ah qofkii oo xumad leh madax xanuun leh cumahiyo ilmihii yaraa isna sidoo kale xanuuna iyo matag iyo yalaalugo waa qaybta labaad qaybta saddexaad waxa weeye xanuunkiibaa sii gudbaya laakiin ma gaadhayo halkii uu ku keenay shalalka ama qaleylka uu ku keenay qaybtaasi marka waxaa loo yaqaanaa non paralytic polio astaamaheeduna waxay la mid tahay astaamaha meningitiska oo kale xumad buu qofku yeelanayaa wuxuu yeelanayaa ne qoortiibaa qaleyl noqonaysa madax xanuun buu yeelanayaa leyrhkana qofkii wuu ka baqayaa leyr markani meel madow ilmihii raadsanaya markaa dadka dhakhaatiirta had iyo sheer qofkan waxaa loo diagnose garayaa ama qofkan loo qaataa in uu yahay qof meningitis qaba taasina inta badan dhibaata keenta okay qaybta afraad waa qaybta ugu daran waana qaybta keenaysa inuu qofkii shalal ama qaleyl ku dhaco waxaana loo yaqaanaa paralytic bolio waa shalal markaa ku imanaya qaybihii adimadii iyo weliba u badan lugaha waaye calaamadaha si kala duwan markaynu soo tilmaanay dee waa calaamado badan oo dee qaarna muuqan karayaan qaarna dee la eegi karayo qofka hadduu aqoon leeyahay uu inta badan tilmaami karayo ama uu garan karayo waalidku inta badan ilmaha waa cidda koowaada gacanta ku haysa islamarkaana xaaladiisa arkaysa ee eegaysa amaba de gacanta ku haysaba maxaa la gudban waalidka marka tallaabada ugu horreysa u qaadi karaya amaba la gudban maxay tahay marka uu calaamadahan oo kale haddii uu arko ilmihiisi inuu yeelay inuu leeyahay waalidkan waxaan ku dardaarana saddex wax inuu sameeyo markuu calaamadaha arko kow inuu la soo hadlo cidda ugu dhow ee uu ku tuhmayo inuu bahda caafimaadka yahay ama goob caafimaad haddii ay jirto kow laba inuu sheego astaamihii u arkay saddex inuu ogaado ama weydiiyo maxaan sameeyaa maxaa ila gudbaneen qabtaa halkeen tagaa inuu si markaas loogu sameeyo maxay ahday qofkii wixii ku waajibha ee uu qofkaasi qaban lahaa si arrinta deg deg loo gaadho oo ayna dhibaato badan u sii gelin kaasi wuxuu ahaa doctor cabdirasaaq maxamed xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ku sugan somalilan oo u warramayay cabdixakiin maxamuud shirwac
haatanna kusoo dhowaada warbixin ku saabsan cudurka dabaysha oo uu magaalada garoowe ka soo diray waryaheena nuux muuse birjeeb
deegaanada puntland waxaa ku yaala in ka badan siddeetan xarumood oo ka hortaga dhibaatada cudurka dabaysha kuwaasoo ay ka howlgalaan boqolaal shaqaale xiliyada ololaha iyo kuwo kale oo joogto ah wakhti kasta si loo caawiyo hooyada iyo dhallaanka dabayaaqadii sanadkii tegay markii mar kale lagu arkay soomaaliya cudurka dabaysha ayaa puntland waxa ay samaysay ololayaal xooggan oo looga hortegayo cudurka agaasimaha tallaalada wasaaradda caafimaadka puntland cabdirasaaq abshir xirsi garweyne ayaa v o a u sheegay ololaha wasaaradda ee cudurka dabaysha
dhammaan gobolada puntland oo dhan oo saaal gobola puntland ayaanu qabanaa kambeynka ama ololaha tallaalka xilliga xilli walba oo uu la qorsheeyo marka waa hawl runtii aada u ballaaran oo la gaarsiiyo dhammaan caruurta shanta sano ka yar waxaan intaa kugu dari lahaa oo hab dheeriya kaa siin lahaa gobolada puntland waxaa ka jiray ilaa iyo sanadkoo hore dabalyaqadiisii waxaa ka jiray arrimo kaysasa ama ama ama ama dad laga helay cudurka boolyada oo gobolaka bari magaalada boosaaso gobolka bulug degmada jiriidan tawfiiq iyo meel lamida laga helay cudurkaas oo hawlo badan ilaa intii ka dambeysay oo cudurkaas la arkayna hawlo badan ama kaambeyno badan oo yaal badan baa la qaaday oo waktiyo kala duwana marka wuxuu noqday hawl weyn oo la qabtay hadda muddadii la arkay xanuunkaas wasaaradda caafimaadka puntland ayaa qaada ololayaal loo cayimo wakhtiyo laisla garta islamarkaana hay-adaha caalamiga ay ka qayb qaataan gacanna ka siiyaan puntland
waa la dhammaan xarumaha puntland hadda inta xarun oo talaalka bixisaay waa sideetan iyo afar xarumood ba si joogtaa u bixiya waxaa raaca mobile team waxaa la yidhahda ama tiamka wareega waxaa la yidhahda ayaa raaca waxaa sii dheeri ku ah iyaduna kambaynada hadda aan kuu sheegayey oo iyagu aan ku xoreyn marka xarun gaara aan ku xoreyn guud ahaan kambayn la qabanaya oo meel walba laga qabanayo oo tuulo walba iyo degsiimo walba oo puntland ku taalla laga qabanayo ba iyaduna waxay tahay arrimo joogtaa oo ka baxsan xarumaha xarumuhu waxay bixiyaan waxaa talaalka joogtada ayay bixiyaan laakiin kambaynadu waxay ka dhacaan ama laga ama laga qabtaa tuulo walba oo puntland ku taalla makarata iyo deegaan kasta oo la degan yahay oo puntland ku taalla
dad badan ayaa aaminsan in wacyigelinta ay qayb weyn ka tahay ka hortegista cudurka dabaysha haddaba mar kasta ma la helaa wacyigelinno joogto ah oo dadka lagu tusinayo dhibaatada cudurkaasi islamarkaana loogu tilmaamayo ogolaanshaha iyo qaadashada adeega tallaalka taas waxaan weydiiyey madaxa tallaalada puntland cabdirasaaq garweyne wallahi niyo laba waa laba shaqsi hadda u fahamtayba laba shaqay kala yihiin midna waa oole midna waa routine ama shaqo joogtaa oo subax walba la qabto oo xarumaha aan kuu sheegay ay qabtaan marka xarumaha aan kuu sheegay shaqada qabtaan wacyigelintooda ma badna wacyigelintooda ma badna oo fanka lagu bixiyo wacyigelintooda ma badna laakiin fanka lagu bixiyo oolayaasha oo wacyigelinta waa badan yahay hadday noqon lahayd culimada hadday noqon lahayd idaacadaha hadday noqon lahayd telefishinada waanu maqnaa waanu isticmaalnaa laakiin fanka lagu bixiyo ama dhaqaalaha lagu bixiyo talaalka joogtada ama routiinka ay waa yaryahay imaanshaha iyo ama isticmaalka dadku isticmaalayaan talaalkaasna uma xoog badna sida kan kambaynka la isticmaalayo kale oo macnaha markii saabku dhamaado ayaa waxaa la sameeyaa bal intee la gaaray conferenska la gaaray ama intee la gaaray dadkii qorshaysnaa intee laga gaaray markii la xisaabinayo ama la sameynayo sanadka dhamaadkiisa oo kale waxa weeye intii la rabay lama gaaro oo sababta loo gaari waayo waa wax aada u fara badan oo qodobo aada u fara badan baa jira oo saameeya sababta loo gaari waayo ama targetkii ama goolkii lalahaa ama dadkii larabay in la gaaro loo gaari waayo waa way iska fara badan yihiin laakiin haddaan dhinac wacyigelinta iga weydiisay wacyigelinta talaalka joogtada ah oo routiinka ah oo ka socda xarumaha ka socdahay ma xoog badna bulshada ku dhaqan miyiga oo la tilmaamo bulsho ka badan qaybaha magaalooyinka wakhtiyada qaar waxaa la tilmaamaa inaysan helin adeegyada tallaalka ee ka hortegista cudurka dabaysha maamulka puntland laf ahaantiisa wuu qirsan yahay in dadkaasi uusan adeegaasi gaarin
soomaaliya marka runta la sheego dadka miyiga iyo dadka magaalada waxaa badan dadka miyiga dadka miyiguna qorshe lagu gaaro hadduu ahaan lahaa kan rootiinka ah oo aan kuleey waa joogto iyo hadduu ahaan lahaa kan kambaynka aba ma jiro waxaa qorshaysan oo keliya hadduu kambayn ahaan lahaa iyo hadduu ka joogtada ahaan lahaaba meelaha la degan yahay ama degsiimooyinka ah marka qaabkii loo gaari karaa waxaa la gaaraa meelaha degsiimooyinka ah oo tuulooyinka ama ama ama degmooyinka ama magaalooyinka waaweyna laakiin reer baadiyaha oo soomaalidu ay u badan tahay dadkeen intala badan ay ku nool yihiin qaab loo gaaro ama istraatiijiyo la sameeyey ama hab la sameeyey ama dhaqaal loo diyaariyey in lagu gaaro ma uu jiro haddaan intaa kuusii faahfaahiyo waxaa jiray oo hadalka aan kaga bilaabay xanuuno ka dhacay gobolka mudug jirooyin dad xanuunkaas ku dhacay boolyadu oo laga helay oo dhowr kaysa haddii aan runta kuu sheego dadkaas laga helay dad reer miyay u badnaayeen dad reer miyay u badnaayeen dadka deegaanada la degan yahay in talaalku gaaro oo ay badbaadi karaan laakiin dadka miyigaa qorshe loo sameeyey oo lagu gaari karaa ma jiro haddii wacyigelin lahayd ahaan lahayd iyo haddii ahaan lahaydba shaqa la qabanayo oo markaas lagu gaarayo labadaba ma jirto waana midda aanu ognahay inay tahay dhul dad la ilaaway oo aan la gaarin oo dhibaatadaasna halis ugu jira inay cuduradaas kaabolyada iyo curro kale oo fara badanba ay ku dhacaan waxaan ogsoonahay xataa inagu helnaa xogtaa helnaa waxa weeye cudurka jadeecada oo dhulka soomaalida aada ugu badan wuxuu aada ugu badan yahay dadka miyiga joogan aada laayaa dhibaatooyin fara badan u geystaa ilaa haddana qorshe lagu gaaro dadkaas ma uu jiro kan booliyo sidaas oo kale weeye oo dadka miyiga ah waa u ku dhacaa wax xogtooda saxaa hayaana waa iska yaryihiin maadaama aan la tegin lana tegin lana soo gaarin lana lana gaarin lana qiimayn xaaladda waa caafimaad daro nuux muuse birjeeb v o a garowe
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal waxa aynu bartamaha kaga jiraa idaacaddeenii cawaysnimo barnaamijkeennana waxaanu kaga hadlaynaa cudurka dabaysha haatanna magaalada nairobi wariyahana magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa sidoo kale inoo haya warbixin uga hadlayo xanuunka dabaysha marka laga soo bilaabo dadaalka faraha badan ee ay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo waddamada adduunka oo intooda badani iska kaashada cudurro sagaalah oo intooda badani ah kuwa aan dawad ahayn balse tallaalka looga hortago haddana dhibaatooyinka cudurkaasi boliyo inuu ka mid yahay kuwa markaasi bulshadu ay iska kaashan karto sidii xal loogu heli lahaa waxaana ka mid ah darisla noolka cudurrada la yidhaahdo ee nadaafad xumiddu ay ka mid tahay iyo weliba dhaqanka dadka bulshooyinka madaxa la soo kacaya ee soo koraya inay mar walba u nugul yihiin cudurka gaar ahaana caruurta oo cudurkaasi uu gayaysiiyo curyaannimo ama qaybaha jirkooda uu kala dhantaalo doctor aadan ogaash waa madaxa cusbitaalka madiina hosbital ee xaafadda ishle magaalada nairobi waana madaxa dhakhaatiirta cusbitaalkaasi waxaa ugu horrayntii v o eda uga warramay sida cudurka calaamadaha lagu gartaa ay yihiin oo uu kaga duwan yahay cudurrada kale calaamadaha lagu garto ilmihii hadday tahay guriga iyo haddii isbitaalka la geeyo labadaba waxa weeye waa waxaa loo baahan yahay in qof kastaaba uu dareemo ama uu eego ilmaha kan cudurkii boolyada amuu qabaa mise ma qabo haddii cudurkii ilmaha lagu arkana markaa waa in isbitaalka loola ordaa sababtu waxa weeye waxaa laga yaabaa in wax laga qabto marka calaamadihii waxaa kamid a qandha horta number one u ah asaasna u ah ilmuhu markuu qandhado cudurkan waxa soo raaca waxa weeye ilmihii oo nervous ah ilaa madaxa xanuunaya waxaa laga yaabaa inuu laba sana ilmo jira madaxa ay xanuunaya ma oranayo laakiin waxaa laga garanaya waa booyahaya boohintiisaa badanaysa waana qandhan yahay dabadeetna waxaa laga yaabaa inuu matag keeno intaas markii aad aragtid waxaa kale oo la eegayaa ilmaha addimadiisa afartiisa addin xoogooda ama tabartoodu ma isku mid baa mise mid baa tabar dareeyey labaa tabar daraysay ma jiraa adin uusan ilmihii isticmaalayn ama soo laabayn ama uusan xoog lahayn gacan uusan ilmuhu soo laabayn ma jirtaa waxaa laga yaabaa ilmuhu gacanna inuu ku dagaalamahayo gacanna ay iska agtaallo waa laga garan karaa labadii lugood midna inuu soo laabanayo oo ku dagaalamayo midna ay iska agtaal baa laga yaabaa taasina waxa weeye waa arrinta saddexaad oo lagu gaban karo ilmihii caanihii markii la siiyo oo botolkii la siiyo waxaa laga yaabaa inuusan si fiican u dhuuqayn halkaa waxaa laga garan karayaa ilmaha imay lagadu inay ku dhib tahay ayaduna waxa weeye waa arrin kale oo maxaan ku idhaahaa calaamad kale oo muhiim ah oo lagu garta weeye intaa markii la arko ilmaha dabeetana saxaraa laga qaadaya saxaradaas ayaana sida loo badan yahay viruskii laga helaya haddii xanuunku uu boolyo yahay inkastoo cudurka bolio uu leeyahay tallaal looga hortago balse aanu daaweyn lahayn ayaa waxaa jira calaamado fara badan oo ay dhakhaatiirtu ku gartaan islamarkaana si degdega ay uga howlgalaan markii qofka bukaanka ah calaamadahaasi laga helo iyadoo beryahanba aynu wadnay barnaamijyo taxanaha cudurkaasi iyo saamaynta uu leeyahay ayaa waxaa noo suurta gashay in aynu magaalada nairobi kula kulanno doctor maxamed aadan xuseen oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda sayniska iyo teknolojiyada ee gaalkacyo ahna agaasimaha cisbitaalkaasi ee magaalada gaalkacyo waxaanaan weydiiyey bal calaamadaha lagu garto cudurkaasi iyo siyaabaha uu markaasi fariimaha muhiimka ugu gudbiyo dadka ay khusayso marka calaamadahaasi laga helo waxaanu yidhi xanuunkani waa xanuun virus ku keeno ee qofku ilmuhu wuxuu yeelanayaa qandho wuxuu yeelanayaa shuban waa calaamadaha lagu garanayo intaa markaaynu dareenno zoonka noocaas aan joogno wuxuu ka mid ahaanaya xawnada aan ku fakerayno inuu isagii yahay marka nasiib daro hadduu qofku ku dhaco soo aan talaarki lahayn waa qofkaas iyo nasiibkiis iyo difaaciisu virus ka dhixiyo isaga dhiciyo laakiin waxaynu ognahay tilaabo ama dawo waxtar inay tahay jirto oo ah ka hortagga kahortagu markuu dhaco waxaan shaki lahayn xanuunkaas ilmahaas inaynu hadduu xataa viruska u yimaado jirkiisu already wuxuu ka samaysa difaac difaacaas ayaa viruska cusub oo yimaada ka hortegaya marka bal bal u fiirsada hooyo aabe walaale abti dumaashi eedo qof walba anigoo la hadlaya nabadoon isim siyaasi mutacallim macallin anoo leh waxaas laba dhibcood oo afka aan ka qaadano baa waxay abuuraysaa inaa ilmaha yarka ah oo ilaahay ku siiya hibada ah inuusan kaa noqon curyaan marka ilaahay subxaana qaadi lahaa oo rofesor solk inuu kusoo dhibay kontomaadkii tallaalka noocaasa isagu inuu bradis gareyo oo abuuro waynaan uga mahadnaqno wey maxaan uga hadnaqaynaa khayrkaas ilaahay ina siiya inaan ku dhaqanno waa fariintaan idiin sheegayo waxaana ka maqan tacliintii caafimaadka taasna hay-adaha iyo shakhsiyaadka iyo ururada bulshada markay iskaashadaan oo sidii hore aan u sheegay aynu isarag joogta aan ka samaysano tacliinta caafimaadka ee xanuunka dabaysha waxaan shaki lahayn arrintaas inaan meel fiican ku ogaanayno doctor aadan ogaas oo mar kale eegaya calaamadaha loo badan yahay ee cudurkaasi booliya lagu garto sida loo badan yahay waxaa jiranaya waxa weeye waa ilmaha yaryarka ilmihii qandha ayuu leeyahay madaxuna waa xanuunayaa intaas waxaa weheliya oo had iyo goor laga eegayaa waxa la yidhaaha limby weakness ama adin tabar dafeeyey adin waxaa la arkayaa lugtii oo aan si fiican u shaqaynayn ama gacantii oo ilmihii aan si fiican u shaqaynayn oo markii kor loo qaada dhacaysa ama lugtii oo markii saa kor loogu qaada dhacaysa oo ilmihii uusan soo laabi karayn haddii qandho iyo ay la socdo markaas iyo ilmihii oo madax xanuun sheeganayo o laga yaabo inuu mamatagayo waxaa intaa raaci karta in ilmuhu liqidu ay ku dhib noqoto ilmihii waxaa la geynayaa saxara ayaa laga qaadayaa saxaradaas ayaa viruskii laga helayaa haddii saxarada viruskii laga helana markaas go-aankii waxaa la gaarayaa inuu qabo calaamaadka lagu yaqaanaa kuwaas ayaa ka mid ah xubintii bolio ama dabaysha aynu kaga hadlaynay barnaamijkeenii taxanaha ahaa intaa maanta aynoo joogto waxaan ku wareysanaynay doctor aadan ogaas oo ah agaasimaha cisbitaalka madiina hosbital ee xaafadda islii magaalada nairobi iyo doctor maxamed aadan xuseen oo ah agaasimaha cisbitaalka jaamacadda ee magaalada gaalkacyo yaasi ciise wardheere v o a nairobi
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wacitaanka dhegaystayaasha oo marti inugu yahay doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya
waad mahadsantah ismaaciil wallahi arrintaa waa runtaayoo waxa weeyaan waxyaabaha imika aada iyo aad adduunyadu ay culays u saartay intan dambe waayo cudurka booliyadu horta booliyadu waxa weeye sidaad og tahay soomaalida waxaa tirahdaa dabaylacan cudur dabeyshaa loo yaqaanaa waana cudur muddo dheer jiray oo wakti badan dee inta la xusuusto jiri jiray waa virus la helay markii u horeysay kun iyo sagaal boqol iyo sagaalkii baa la arkay ee la helay inuu yahay virus nooca loo yaqaano retro introviruses baa la yidhahdaa waana saddex nooc weeyaan oo one iyo two iyo three bay kala yihiin marka waxyaabahan iminka aadka runtii dee looga hadlayo waxaa kamid ah wuxuu ahaa in la cidib tiro adduunyadu yool bay ka dhigatay in cudurka boolyaha la yidhaahdo iyadoo la isticmaalayo talaal in la cidib tiro sidii loo cidib tiray furuqii oo kale waan gartay marka waxaa dhacday in iyada oo meel fiican uu marayo oo wadamada bedelkoodu wadamadii especial wadamada hore uu maray iyo xataa wadamada soo koraya intooda badan laga cidhib tiray ayaa waxaa dhacday in mar qura haddana uu soo isbaxay baalkii xilligan marka xaaladee buu ku sugan yahay haddaynu xilligan casriga u nimaadno xaala iminka xilligan la joogo matalan wadamada uu dib cudurdilaac loogu arkay waxaa kamid ah qaarada asia gaar ahaan dalalka afghanistan iyo bakistan waa africana wuxuu aad usoo runtii usoo baxay oo cuduro iyagana xaalado keyr caadi oo badan lagu arkay wadamada niger nigeria iyo jad taas waxay keentay marka in runtii adduunka walaaca dambe in cudurku dib ilaa adduunyadu iminka waa global village oo waa tan laisku wada socdo cudurkuna waa cudur virus ku fidaya cuntada iyo biyaha iyo xataa mararka qaarkood la aaminsan yahay inuu ku fido ma garanaysaa neefashada marka waxa weeyaan cudurkii la filayay in la cidhib tiray oo wadamada bedelkooda ay riboor gareeyeen inay cidhib tireen ayaa waxaa dhacday in mar keliya wadamada qaarkood sida afghanistan oo kale oo dagaalada ka jiraan bakistan oo kale oo runtii meelo ay diideen dadka qaar waayo dacaayad fara badan iyo propaganda fara badan baa laga fidiyey cudurkii waayo ma la cidhib marka cidhibtirkii ma laga dhigay adduunka oo dhan wax gaaraya waxaa markaa dhacday in aad dacaayad looga fidiyo la yidhahdo waxaa laisku talaalayaa cuduro kale waxa weeyaan waxyaabaha dhasha car laga joojinaya caruurta propagandooyin aada u fara badan baa runtii uu la kulmay taas waxay keentay in meelaha qaarkood laga diido talaalkii Waan gartay.
dabeedna isdiidistii talaalkuna waxay keentay inuu dib cudurkii usoo noolaado o usoo laba kacleeyo Waan gartay.
taasi baa markaa iminka dhalisay runtii xiisad cusub waan gartay n waan ku soo noqon karaa doctore hal qof eh, nadiiro jamaal oo boorama kaga jirta ayaa hal su-aal oo ku saabsan xanuunkan jeclad inay kuweydiiso haa waan ku jiraa ha doctor cabdiraxmaan wuu ku maqlayaa bal su-aashaad weydii Eh, asalaamu calaykum doctore Em, waxaan ku weydiin lahaa maadaama em, uu cudurku saameyn badan ku yeesho africa em, ka hortaga ugu wanaagsan ee la sameyn karaa muxuu yahay ama iyaaka haddii laga hortegayo ama wixii laga hortegi lahaaba
waan gartay doctor cabdiraxmaan waad maqashaa waan filaya
Ah, waan maqlayaa madiina aad iyo aad bay umahadsantahay waa su-aal wanaagsan runtii cudurka booliyada waxa ugu wanaagsan in laga hortagi karaa waa tallaalka waa tallaalka iyaga oo iyo dhammaan caruurta la tallaalo xataa iminka dadka waaweyn waxaa lagu taliyaa in la tallaalo meelaha ay laga baqa qabo oo dhan marka waxa weeyaan hal ka hortag bule daawo male ka hortag bule ka hortagkiisuna waxa weeyaan waa tallaal Eh, waxa qodob kale oo soo raaca waxa weeyaan in nadaafada hygieneka iyadana la hagaajiyo waan gartay marka la eego haddaan halka su-aalkaasi weydiiyo dabcan n cudurku xilligan juhdi badan baa dunidii la saaray ka hortag quraa tidhi n cudurkani buu leeyahay annagoo arrintaa la soconnaa somalilan oo kale aad joogtaan bal xaaladda sidee bay ka tahay
wallahi somaliland aad iyo aad baa runtii in eh, hawsha ay uga socotaa dhammaan gobolada degmooyinka ilaa heer tuulo si joogto ah ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kaalmeeya ee qaramada midoobay waxay u sameeyaan roundis waxa la yidhaahdo booliyo ah oo timam aad u fara badan iyo runtii oo meel walba gaara in waxaa loogu talagalaa qof kasta ilmo kasta in meel kastaba ha ku joog ha joogee buur iyo banaan m- magaalo iyo miyi iyo magaalo meel kastaba ha joogee waxa weeyaan yoolku in ilmo kasta taloolka la gaarsiiyo marka runtii waxaad moodaa somaliland eh, qaab aad iyo aad u wanaagsan buu u socdaa Een, waa la waa joogto raanka een, eh, dabayshu meel walbana waa laga hirgelinayaa waxaana qabaa iminka in si wanaagsan coverageka uu aad iyo aad u sareeyo oo inta badan waxaan isleeyahay somaliland waxay kamid tahay wadamada hogaaminaya marka la eego coverageka yani coverage waxa weeya inta qof ee ahayd in la tallaalo ee tallaalani waxaan qabaa inay safka hore kaga jirto marka laga hadlayo doctore n arrinta ku saabsan cudurkan dabaysha dhibaatooyin badan buu keenaa dadkiina waxaad sheegtay in wadamada qaar oo kale markii doodo badan ama dacaayado badan laga filiyey dadku ay tallaalka qaadan waayeen marka tallaalkan la qaadanaya waa tallaal noocee ah talaalka horta in laba nooc weeye talaalka sidiisaba dabeysho mid waa kii lagu bilaabay hore oo soolka baa la oran jiray waxa weeyaan waa talaal irbada buu ahaa oo wuxuu ahaa virus formalin lagu dhex riday oo la daciifiyey dabeedna irbad ahaan baa qofka loogu mudaa ilaa imikana wadamada reer galbeedka inta badan kaasaa la isticmaalaa ka kale markaa kabacdi waxaa ka dambeeya sook mid ah oo ah mid afka laga qaato oo attenuated la daciifiyey waxa weeyaan dhibco markaa afka isaga laga qaadanaya halkii irbada laga isticmaalayay berigii hore imika nasiib wanaag waxa weeyaan ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdameeyadii wixii ka dambeeyey waxa weeye waxaa la waxaa la helay runtii daba tallaalkii dabaysha oo afka laga qaadan karo kaas baana imika wadamada soo koraya oo dhan iyo inta badan caalamka laga isticmaalaa waxa weeyaan tallaalka afka oo isku jira saddexdii nooc ee booliyaba onkii iyo twogii iyo threegiiba intiiba way ku dhex jiraan marka waa laba dhibcood qofka waa la siinayaa ilmaha markuu yar yahay bisha labaad afraad lixaad dabeedna waxaa muhiima sanadka shanaad markuu shan jir gaadho ama lix jir gaadhana in lagu celiyo marka waxa weeyaan waa tallaalkaasi waa tallaal afka laga qaadanayo waa labadaa dhibcood waa wax fudud qiim ahaanna waa wax taban marka dhinac laga eego laakiin waa wax u baahan in cid kastaba la la gaadsiiyo asalaamu calaykum marka hore doctor waan ku salaamay calaykum asalaam walaalo waxaan kasoo hadlayaa somaliland gaar ahaan magaalada booro barnaamijka waa la socday waxaan doonaya inaan kuweydiiyo marka kood magacaygu waa saaralada maxamed cali waxaan doonaya inaan kuweydiiyo maxaa keena marka hore cudurka boliyada se ma jirayo maa maal maa la kala qaadaa waa kan had iyo jeer soo noqnoqda marka miyaa la kala qaadaa haddii la kala qaado sidee baa loo kala qaadaa se sidee buu u dhashaa bal inaan kuweydiiyaan jeclaysta maadaama waa barnaamijka si toosa ula socday waad mahadsantahay walaalo aada iyo aad baan su-aal aada u qiimo badan waxaa keena sidaan u sheegay horeba u sheegay waxaa keena virus virus kamida kuwa ugu yar yar virusyada oo bicorona virus baa la yidhahdaa gaar ahaana interovirus baa la yidhahdaa interovirus waxaa loo yidhi caloosha ayuu ku tarmaa oo ereyga intero waxay muujinaysaa mindhicirada marka waxaa magac bixintiisuba waxa weeyaan virus mindhicireed virus mindhicireedyada ayuu ku jiraa waa aad bu u u yar yahay runtii waa kuwa ugu yar yar ee ilima aragtayga ah weeyaan cudurkan keena marka waxaa lagu kala qaadaana waa waxaa lagu kala qaadaa orofecal baramida afka qalaad waxa weeye afka biyaha cuntada farain ayaa lagu kala qaadaa gacmaha aan nadiifta ahayn marka virusku qofka wuxuu ka galaa waxa weeyaan afka markaad liqdo faraskii oo farahii qofka amba biyihii oo uu la socdo cuntadii calooshuu tegayaa dabeedna calooshuu ka gudbayaa dabeed marka caloosha ka gudbana waxa uu waxyeeleeyaa nerfiska nerfiska ayuu waxyeeleeyaa kaas ayaa markaa dhibaatadu ay ka timaadaa laakiin maaha qof kasta runtii boqolkiiba inta uu gaadho nerfiska inta uu gaadho ee uu ku rido mataqaanaa cudurkan dabeysha ee qalalsana ee maaragtay dee muruqyadii ay noqonayaan bakti baktiga waa boqolkii qofba hal weeye boqolkii qof ee qaada booliyadaaba hal qof un baa noqonaya nooca mataqaana dabeysha aynu u naqaano ee dee lugtamba gacanto aanay shaqaynayn marka waxa weeyaan qaabka loo qaadaa waa orofecal afkaas bal si kale looma qaado waxaanu leeyahay runtii dadka intooda badan de waxay yeeshaan difaac ay bay yeeshaan ay iskaga ilaaliyaan oo inta badan laakiin nasiib qof qof iyo dhif ayaa maaragtay markaad eegto boqolkiiba hal dee waa tiro marka dhinac laga eego yar marka dhinac laga eegana aada u badan waayo in waa dee qof disable buu noqonaya noloshiisii oo dhan a noqonaya qof dee naafo ah oo si joogto ah oo aan wax ka qabasho lahayn daawana aan lahayn
waan gartay haddaan su-aal halka kaa weydiiya anigu dabcan sahri haddii su-aal labaad hayso waan u laaban doonaa wuxuu naafo ayuu inta badan keenaa maxaa keena doodan ugu badan ee xilligan hor istaagta inta badan in tallaalka waayo doodo badan baa dhasho taa dhalmadu ay ka mid tahay oo marar badan soo noqnoqota oo dalal badan xitaa ka hor istaagta in tallaalkan la sameeyo marka maxaa is leedahay doodan badan way ku lamaanaysay oo tallaalo kaleba waa la qaataaye in kan la yidhaahdo ama tallaalada lamida ka ahee hay-adaha samafalku fuliyaan in la yidhaahdo dhalmada yaraynayaan ama dana kalea laga leeyay
ismacala waxaan u malaynayaa horta arrintaasi waa arrin runtii aada u in u baahday gaar ahaan wadamada nigeria iyo bakistan waxaana weeye ururadii miya waxaan umalaynaya tafsiir khalada ambaba ujeedo ay laga leeyahay ma garanayno horta mid waa la hubaayo de sida culeys loo saaray booliyaha oo ay cambaynka booliyuhu uu ka ballaaran yahay cambayn kasta oo kale waxaan filayaa malaha waxa qurahe ku dhadhowi waa jadeecada marka waxa weeyaan wuxuu noqday talaalka booliyuhu kaabaynteedu mid aad iyo aada u ballaaran oo meel walba gaaray meel walba inuu gaaro ay ahayd ay tahay runtii gaarina loogu talagalay fududna runtii oo aan dee irbad iyo waxaas aanay ay tahay labadaa dhibcood oo qofka loogu shu- shubayo marka qof ujeedo kale wax kastaba ujeedadu ha ahaato kullaba si aan u naseexaynayn ummadda amaba laga yaabo in uu daacadda ka yahay oo oo laakiin fikrad khaldan isaga laga siiyey ambaba mararka qaarkood waxaa dhacda inuu qof arkay article qof uu iska qoray oo qof matalan researcher oo kale uu yidhi waxaa la ogaado waayo waxaa dhacday matalan tan irbada oo kale talaalkan irbada oo kale waxaa dhacda ilaa shantii milyan ee qof qof baa dhibaata kasoo yar gaadhaa marka waxaa laga yaabaa intaas oo kale shan milyan oo qof marka lagu mido baa qof xoogay lagu arkaa calaamadaha booliyada oo kale waxaa laga yaabaa taas oo kale inuu qof ku arkay meel uu ka akriyay dabadeedna uu cidaastijeed dacaayad ballaaran ay noqotay oo oranaysa booliyadiiba waa waxay ka imanaysaaba waaba la isku talaalaya waxaa lagu bukoonayaba iyada lafteeda talaalka laftiisii marka waxaa laga yaabaa inay si usoo fiday mararka qaarkood waxaa la aaminsan yahay runtii in dad ujeedooyin gaara kale oo si gaara ula ula dagaalamaya mataqaanaa danaha iyo maslaxadda ummadda in ay in ay ka dambeeyaan runtii laakiin wax saas oo wax cilmi ahoo kale oo runtii ku sal ku salaysan yahay ma uu jiro waxaana ku muujinaya meel kasta oo laga diido wuu ka dilaacaa cudurkaa booliyadu Waan gartay.
markuu dilaacana dhibkiisii waa la arkaa Waan dabadeedna bulshadu way aqbashaa haddana waxaa la hora waa kaa dee wixii aanu ka qaylinayna la diidayo waa kaasa arka
aad ayuu mahadsan yahay doctor cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo marti inoogu ahaa xubinta wicitaanka dhegeystaha ismaaciil xuseen farjer ayaana inala socodsiin halkaad kala socoteena waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha
kulanti wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a ay ugu talagashay inay dadweynaha kula wadaagto dareenkooga iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijkan dareenka dadweynaha waxaannu toddobaad walba idinka soo gudbin doonaa magaalo ka mida geeska afrika toddobaadkan waxaa barnaamijka aynu ka soo tebinaynaa magaalada hargeysa waxaana idinla socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac haatan waxaa ku suganahay hodheelka soorsan oo ka mida goobaha ay bulshadu ku kulanto islamarkaana aalaaba ay ku falanqeeyaan doodaha iyo weliba arrimaha xasaasiga ah ee ka taagan somalilan waa goob ka mida goobaha barkulanka bulshada ee aalaaba bulshadu isugu yimaadaan qodobkan toddobaadkan dhegaystayaashayna la wadaagayno ayaa ah diiwaangelinta madaniga oo muddooyinkanba somalilan ahayd arrin xasaasi ah islamarkaana ay bulshadu muddo badan falanqaynayeen Een, waxaa igala qayb qaadanaya dadweyne kala duwan oo iyagu ka mida dadweynaha goobtan iyo daareenkooga ku wadaagaya Een, ugu horreyn baadaan halkan ka soo bilaabo Een, adoo magacaaga ku bilaabaya bal dareenkaaga seed u aragtaa diiwaangelinta madaniga bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen xasan xuseen marka hore waxaan salaamaya shaqaalaha v o a haddaynu aragtidayda aan ka dhiibto barnaamijkan duuli alanka waxaa muuqata inuu problemnu taagan yahay aniga shakhsiyan saddex jeer oo kalean meesha tegey oo saddexdaa jeer laftigeyga waan soo waayey wakhti layidhi internetka xun wakhti layidhi waa la rawaxay iyo wakhti kaleba way dhacday marka een, aduu barnaamijku waa ballaaran yahay carqalado badanna waa jira waayo waynu gudageli doonaa haddaan hore uga sii socdo Een, qaybaha kala duwan haya adna haddii dareenkaagu siiye bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay cabdiraxmaan deeriye cabdi waxaan aaminsanahay ah, hawshan laga hadlayaa diiwaangelinta madaniga ah inay tahay waxa weeyaan hawl muhiima qofkana waxa weeyaan uu yahay inuu yeesho aqoonsi maadaama uu yahay een, aynu ku noolnahay waddan jira laakiin su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan maxaa keenay in wakhtigan oo doorasha soo dhowdahay ay timaado in laga hadlo waxa weeyaan qaadasho kaarhkii dhalashada iyadoo somalilan ay jirtay labaatan sannadood waxyaabaha kale ee la isweydiinaya waxaa ka mid ah waxa weeyaan dadka oon sharaxaad fiican laga siin qaabka loo qaadanayo cidda bixinaysa goobaha laga qaadanayo aniga waxa weeyaan iminka ma ima caddo mana garanayo meesha laga qaadanayo waxa weeyaan kaarka qaabka loo qaadanayo keliya waxaan ka arkay t v-ga oo ay mucaaradka iyo muxaafidku isku haystaan marka dambena ku heshiiyeen wakhtiga la bilaabayo wakhtigu dhacayana wax information kama haysto marka waxaan soo jeedin lahaa waxa weeyaan in dadka wada gaar ahaan dowladdu ay si gaara ugu tagaan dadka kuwa wax dhiganaya soojiyinta waan gaari doonaa dareenkii koowaad baynu marayna haye haddaan hore uga sii socdo bismillaah een, magacaygu axmed umar maxamed waxaan u mahadnaqayaa v o da oo de qeyb weyn ka ciyaaraysa sidii bal dareenka dadka loo gaadhsiin lahaa qeybaha kala duwan ee bulshada Ee, runtii dareenkayga haddii aan kaga hadlo barnaamijkan inagu soo noqonoqonaya ee odhanaya diiwaangelinta madaniga ah ee, way wanaagsan tahay in diiwaangelin la sameeyo oo qofkii kaadh aqoonsi uu helo oo uu garto qofku waxa uu yahay bulshadii kalena laga garto laakiin waxaa muhiimaddu ay tahay ciddan noqonaysa taargetka ee loogu talagalay barnaamijka inta laga- cidda laga dhaadhicinaya wa-ayo ma dadka magaalooyinka joogo oo keliya ma dadka aqoonta leh wax qoraa wa- cidda ay tahay waxaad moodaa inaanu barnaamijka kale aanu caddayn ta labaad aan isweydiinaya waxay tahay in la isweydiiyaduna ay mudan tahay qofkan muwaadinka ahi wa-ayo ee waxaynu maqlaa sitiisanka baa la qaadanaya ee qofka waa muwaadin buu noqonaya waa madani dee muwaadinkiina ma cadda oo dad badan oo dalkeena la degan ayaa jira marka iyada laftiga taa in la qeexaana aad bay u muhiim u tahay Een, bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa yuunus muuse bashiir Een, haddaan dareenkayga iyo fikirkayga ka dhiibto barnaamijkan waxaan jecelahay dhowr arrimood inaan yaro caddeeyo Een, marka koowaad nidaamkan iminka loo wado diiwaangelinta waxaad moodaa nidaam inuu yahay la siyaasideeyey lomber one dalku wuxuu ka kooban yahay saddex iyo labaatan degmo ka kooban yahay goobaha loo cayimay soo faarna waxa weeyaan waa laba boqol oo goobood weeyaan taas waxaad moodaa marka inay ka yar tahay numbariskii loo cayimay goobihii oo goobo badan oo degmooyinkii waay way kala waawiyihiin Een, taana waxaad moodaa in la siyaasideeyey lomber laba waxaad moodaa in s- do- lagu soo koobayba een, mataqaanaa ee xukuumadda oo keliyaba diiwaangelinta lagu soo koobay oo awareness fara badan oo dadkii u baahnaaye ee dadka la diiwaangelinaya qaabku diiwaangelintu tahay iyo goobaha diiwaangelintaba aan awareness laga bixin ta saddexaad aan ku dari kari lahaa waxaa weeyaan si- ma aha een, eh, mataqaanaa diiwaangelintani mid siyaasadaysan maaha mid mataqaanaaye madaniya weey waa in cidda mataqaanaa qaadanaysa nationalitiga xaqa u leh iyo cidda kale la kala cadeeya weey Een, waxaan odhan lahaa mataqaanaaye waa horta waa wax mid loo baahan yahay mabdaa sofa intaan ka warhayo mataqaanaaye nidaamka iyo broseska u socoto waa ama sida loogu talagalay in wax u dhacaan oo sofa aan eh, ka yar maqlay mena- mataqaanaa saxaafad iyo Een, meelahaan ku falanqeynaba siyaasadii nidaamadeeda kaleba in horta sida wax loo wadaa broseska la isticmaalaya technicali markaan ka hadlay khaldantaa laakiin sida kale principal ee le- loogu talagalay in wax loo diiwaangeliyaa way wanaagsan tahay waxaan odhan lahaa biyaan la siyaasadeyna bahashe nin walba muwaadinow isdiiwaangeli waaye haddaan hore uga sii socono een, xuseen ma kugu muuqataa in in la siyaasadeeyo ay tahay arrin siyaasada way muuqataa een, taa waxaa ku cadaynaya imika sida imika wax u socdaan waqtigan xaadirka ah wax xukuumadda weeye xaqiiqatan weeye sababtuna waxa weeyaan maanta waxaa loo laayahay kharashkii dadka lagu wacyigelin lahaa gaadiidkii maxaan ku dhahdaa loo isticmaalahay in dadka lagu wacyigelaa ayaa la laayahay hargeysoo kale tusaale haddaan kasoo qaadano afar iyo toban goobood ayaa loogu talagalay in diiwaangelinta ay ka socoto dadkuna waxaa halkaa ka cad inayna weli alaankaa ayna ogeyn sida wax u socdaan cidda maxaan ku dhahay kaambeyn garanaysa soo baxaydii dadkii lagu diiwaangelinayay muhiimadda ay leedahay diiwaangelinta madaniga ahi inaan dadka markaba laga dhaadhicin laakiinse meesha waxaa ka cad oo warka jira uu yahayba inaan haba yaraate wax kharash ah oo loo hayaa haba yaraate uuna jirin wacyigelinta dadka taasna waa problemka koowaad ee jira weeye waaye een, qaabkan inuu yahay qaabkii saxdaha ay ku soconaysa ma idinku muuqataa waxaan u dhibayaa axmed aniga aragtidayda dee kolley dadku waa kala aragtiyadu duwan yihiin laakiin satayda haddii aan ka hadlo anigu waxaan isleeyahay sidani sidii ku habboonayd maaha laakiinse waxaa loo baahan yahay baasha in qorshaheedii iyo siyaasadii lagu hawlgelayay in la sameeyo sida walaalkay xuse oo kale wacyigelin baa loo baahan yahay. horta dadka in laga dhaadhiciyo waxa ay qaadanayaan waxa uu yahay aad bay muhiim u tahay in la yidhahdo war maxaad waxaan qofku uu kaarhka u qaadanaya bacnaha ay ugu fadhido maandhowt oo kale een, a b d xog ay soo saartay waxaa muuqanaysay in aanay mu- haba yaraatee dadkiiba aanay warba ka hayn diiwaangelintan wax kuma ekaanayso keliya muddadan la cayimay muddadan cayimay waxaa la doonayaa dadka inta codayn karta ilaa in lagu gaadho laakiin waxay u wareegi doontaa markay muddadan dhammaato dowladaha hoose inay diiwaangelintu iyagu si toos u wareegaan waxaan odhan lahaa waqtigeedii way ku habboon tahay xuseen xasan haye Een, horta taa fikradda walaalkay lama qabo Een, waxaa imika jira ee diiwaangelinta imika soo baxda waxaa ka mid ah xataa qofkii inuuna kaadh imika heli karin waxa weeyaan waraaqba qofkii la siinayaa waraaqdaasa la odhanaya hadhow ku doono kaarhka marka degdegsiimo fara badan ayaa ayaa ayaa haysta maxaan ku dhahay diiwaangelintii taasina waxay dhalinaysaa inuuna qof kastaaba uuna si saxa u heli karin kaarhkii dhalashada sida imika soo baxay inta- inta qof ee meesha iska soo diiwaangelisay ay soo qaadatayba waxay soo qaadatay waa waraaqa keliyaata marka baashu way kala dhiman tahay wax dhammaystiranna maaha waxaad moodaa wax higaagaca inuu ku jira laakiinse aan markii hore aan si fiican aan loo sii analyse karayn baahida loo qabo sida lagu gaari karayo waddada loo marayaba inayna taasu jirin baa muuqata n ummadeennu waa ummad reer guuraaya sida aynu ognahay bulshada soomaalidu meel kastabaa joogta waa reer guuraa ee maadaama ay reer guuraata waxa way gurguurtaa waqtigana waa xilli roobaadkii sida aynu ognahay oo waqtigii dayrtii waa inagan ku jira ee bulshadii way gurguuraysaa sidee baa loogu talagalay iyaga laftigooda la muwaadiniina in lagu diiwaangeliyo in marka hore laysoo weydiiyo oo lasii qorsheeye ahayd En talabaada kale wacyigelinta waa sax wasaaradda n arrima n warfaafintu iyagaa u qaabilsan wacyigelinta dowladda laakiinse ma ku filan tahay oo ma dabooli karaysaa inay cid walba gaadho iyaduna waa in la isweydiiyaa waayo muhiimadeenu waxa weeye qof kasta oo reer somalilan in uu garto inuu kaarhkan xaq u leeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay sida aynu ku gaadhsiin karaynaana bulshadii waa inaynu inagu dhammaanteen ka wada qaadno
guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada hargeysa ha mogaana inaad toddobaadka damba la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho oo aanu ka soo tabinno magaalo aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo barnaamijkaas dareenka dadweynaha inooga soo diray magaalada hargeysa haatana gebagabada idaacadda ayaynu kusoo dhownahay waxaan idinku soo dhoweynaynaa mid ka mid a heesaha codka macaan ee uu qaado maxamed axmed koloc
waxaad jeceshay lama helo naftayda waxaad jeceshay lama helo ma ogtahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin saha lama dhex jooje ah ma ogtahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin saha lama dhex jooje haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal inta soo majeedaa qalbiga janjeera haku daalin jeedaay haku daalin jeedaay haku daalin jeedaay haku daalin jeedaay inda soo majida qalbiga jajira
codkaasi fanaanka maxamed axmed kuluc ayaanu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa baahinteenii idaacadadu idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a waa anigoo xuseen barre iyo ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan v o edale sidaas iyo nabadgelyo
lugta jeedaal
baday bada jawle moogtahay caga lama dhex joojiyo webi soo jirfaday bada jawle moogtahay caga lama
This program has come to you from the Voice of America, Washington.